wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka maamulka hirshabelle oo kaashanaysa hay-adda u n d b ayaa magaalada jowhar ka daafurtay aqoon isweydaarsi ku saabsan xeeladaha dhimista khataraha aqoon isweydaarsigan oo uu dahfuray wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka maamulka hirshabelle cumar maxamed cumar ayaa waxaa ka qeyb galay qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada jowhar cabdifataax maxamed yuusuf agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka maamulka hirshabelle ayaa ka warbixiyey muhiimadda aqoon isweydaarsigan waxaan u fadhinaa insha allah inaan ka wada diskaas garayno prioritiga waxyaalaha hortubinta u leh arrimaha la xiriira yareynta khataraha musiibooyinka iyo sidii aan input idinkaga helaynin istaraatiijiyada wasaaraddu ay diyaarinayso ee la xiriiro wax loo yaqaano drr ama disaster risk management insha allahu inaas ayuu ku saabsanaan doonaa kulankeenna waxaan rajaynaya insha allah inaa maskaxdiinna iyo aqoontiinna iyo fahamka ka haystaan local contextiga inaan ka faa'iidaysano oo aan dhammaan aan la wada imaano qorsho maangal u ah sheeg degmada tanjuhar iyo gudahaan hirshabelle prestation ayaa jiri doono kadibna waxaa noo xigi doona hadduu ilaa yidhaahdo inaan groupis u baxno oo aan insha allahu su-aalo ka mid ah su-aalaha aan isleenahay waa muhiim inaan insha allah ka wada jawaabno aan ka wada shaqayno cumar maxamed cumar wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka hirshabelle ayaa bogaadiyey qabsoomidda aqoon isweydaarsigan aad ayaan ugu faracsannahay inaad mar walba naso ajiibtaan ayadoo laga wada shaqaynayo danaha hirshabeelle gaar ahaan yareynta khataraha iyo barnaamijyadeennii hore oo ahaa ayagana marka aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay inaan maanta nagala soo qayb gashaan shirka muhiimka ah siduu agaasimaha sheegay shirka maanta shir badan oo wasaaradda ay idiin soo gudbinaysa ma aha waa in waxa fikirkiina ee maanta la qaata idig in gruub gruub loo fadhiisto kadibna wixii idig idinka soo baxo iyo wixii wasaaradda ku darto saas hadhow sharci ku noqdaan saasaan rajaynaynaa hadhuu ilaa yidhaahdo marka waxaan idinka rajay doonaa in uu fikir wanaagsan ee anfaca ummadda reer hirshabeelle gaar ahaan ummadda reer hirshabeelle guud ahaan soomaaliya anfaco mid inuu noqdo aqoon isweydaarsigan ayaa door muhiima ka qaadanayo sidii loo yareyn lahaa loogana hortagi lahaa saameynta khataraha ay la kulmaan bulshada